caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaasheena sharafta le ee ku xiran idaacadeena isnaay kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan diradda ku saari doono maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka waa maalin ay qaramada midoobay ururka caafimaadka adduunka ee w h o ay u asteeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay badbaadada bukaanka marka loo adeegayo caafimaadka mowduuca sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waa technology and safety in patient care taasoo diiradda saareysa sida teknolojiyada iyo tababarka caafimaadka looga adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka soomaaliya iyo badbaadada bukaanka caqabadaha caafimaadku waa kuwo badan khalab yari dhakhaatiir kooban iyo adeegyo caafimaad aan ku filneyn haddana waxaa jira dadaallo la taaban karo kow tababaro caafimaad oo lagu barayo sida qaladaadka daawooyinka looga hortago labo isticmaalka teknolojiyada sida diiwaanada caafimaad ee elektroniga saddex ololayaasha wacyigelinta bulshada si ay bukaanka uga qayb qaataan daryeelkooda badbaadada bukaanka waa mas-uuliyad ay wadaagaan dhakhaatiirta kalkaaliyaasha bulshada iyo bukaanka laftiisa caruur kasta waxay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad oo badbaado leh tayo leh laga bilaabo bilowga noloshooda si kastaba ahaatee dhallaanka iyo caruurta yaryar waxay wajahaan khataro badan oo caafimaad sababtoo ah si dhaqsaha ayay u koraan waxay leeyihiin baahiyo caafimaad oo isbedelaya iyo cuduro gaar ah waxay ku tiirsan yihiin dadka waaweyn si u hadlaan una go-aamea maslaxadooda carruurtu waxay sidoo kale wajihi karaan caqabado dheeraad ah oo la xiriira duruufaha dhaqaale iyo bulshada sida inaysan helin daryeel caafimaad oo u baahan yihiin hal shil oo badbaado la-aan ah wuxuu yeelan karaa saameyn noloshaoo dhan oo ku reebta caafimaadka iyo horumarka ilmuhu sidaa daraaddeeda maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka labada kushan labaatanka waxaa loo hibeeyey xaqiijinta daryeelka badbaado leh oo loogu talagalay dhallaanka iyo caruurta iyadoo diiradda la saarayo kuwa da-dooda u dhexaysa dhalashada ilaa iyo sagaalka sano hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay ugu baaqaysaa waalidiinta mas-uuliyiinta caruurta daryeela shaqaalaha caafimaadka hogaamiyaasha xarumaha caafimaadka macalimiinta iyo bulshooyinka in ay midoobaan si looga hortago waxyeelada laga fogaado ee ka dhaca daryeelka caruurta badbaadada bukaanku waa xaq as-aasi ah waxaa jira qaladaad caafimaad oo sanad kasta sababa dhimasho iyo dhaawacyo layska ilaalin karo tusaale ahaan kow daawo qaldan oo la siiyo bukaanka labo khaliino qaldan oo dhaca saddex nidaam caafimaad aan la hubin oo keenaya caabuqyo maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka waxay inoo xasuusinaysaa in caafimaadku uu yahay nolol nolosha bukaan kastana ay tahay mas-uuliyad wadaag ah aan ka wada shaqayno sidii bukaan kasta loo hubin lahaa inuu helo daryeel caafimaad oo badbaado leh tayo leh islamarkaana sharaftiisa ilaaliya barnaamijkan gaarka ah waxaa marti igu ah mid ka mid a dhakhaatiirta ku taksuusay cudurada caruurta ee ku sugan magaalada jowhar kalkaaliya caafimaad mid ka mid a waalidiinta magaalada jowhar iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle dhammaantiina kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah waxaan ku horumarayaa nimco cabduqaadir waa kalkaaliso caafimaad oo ka howlgasha mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada jowhar su-aasha ugu horeyso ee aan weydiinayno waxay tahay badbaadada bukaanka maxay ka dhigan tahay marka laga hadlaayo dhallaanka iyo caruurta ka hore idaacad isnayn waa ku dhowahay badbaadada bukaanka waxay ka dhigan tahay ee, marka laga hadlayo dhallaanka iyo caruurta in loo sameeyo daryeel caafimaad oo dhammaystiran canuga haddii uu bukaan yahay wuxuu u baahan yahay xa- ee, in loo sameeyo daryeel caafimaad oo dhammaystiran halista ugu badan ee dhallaanka iyo carruurta yaryar ku wajahaan marka la daryeelayo waa maxay halista ugu badan ee dhallaanka iyo caruurta yaryarta ay wajihi karaan marka la daryeeli waayo waxaa waaye canugan inuu dhintaa dhici karto canugan waxaa dhici ee, wuxuu inuu dhinto oo suurtagal u yahay sababtoo ah daryeel caafimaad uu waaye canuga emergency waayoo kalo ee, waxaa laga yaabaa isheeg shaqaalihii caafimaadka inay isku dhiidhiibaan in dhakhtarkii uu maqan yahu la waayo waxyaalahaas oo dhan waxaa waxaa dhici karo cunugaas dhimasho deg deg inay ku imaataa dhici karto maxaa tusaale ahaan dhici karaa haddii qalad caafimaad uu ku dhaco carruurta waxaa tusaale oo dhici kara haddii qalab caafimaad uu ka dhaco uu- uu ku dhaco caruurta caruurta een, caruurtaas inuu inaha waxaa laga yaabaa tusaale ahaan een, talaaloo u baahnayo kalo talaalkii maanan la siinin jadeecad ilaa adoo kalo talaalkii jadeecad in la siiyaa la raba lama siinin cunugaas inuu indhaha beelaa dhici karto cunuga waxaa dhici karta inuu naafo noqoyo oo micnaha dabeyl ay ku dhacdo een, cuduradaas inuu ku dhacaana suurtagal ah sidee shaqaalaha caafimaadka uga hortagi karaan qaladaadkaasi shaqaalaha caafimaad ee waxa uu hortegi karaan qaladaadkaas wada shaqayn buuxdo oo dhab ah oo xaqiiqo ah in ay isla qabtaan qof walbana shaqada booska lagu ogyahay iyo taitalka markas uu shaqada uu ku joogo in uu kasoo baxayo een, shaqaale caafimaad oo oo tayalana inay ahaadaan oo een, qofkan tusaale ahaan wuxuu yiri narcisa ahay waa in uu yahay qof narcis kasoo bartay qofkan shaybaarista waaye waa inuu yahay qof shaybaarkii soo bartay qofkan waxaa waaye een, dhakhtar waaye waa inuu yahay dhakhtar buuxo oo dhakhtarnimadii soo bartay dhakhtarka haddana wuu si kala qeybqaybsanya waxaa jira dhakhtarka caruurta dhakhtarka ee, ee, een, haweenka marka way sii kala babaxaan marka dhakhtar walbana ee, wuxuu quseeya asina waajibaadkiisa inuu kasoo baxyo waa maxay doorka waalidiinta iyo bulshada ku jira ilaalinta badbaadada bukaanka Een, doorka waalidiinta iyo bulshada ee ee- ee ilaalinta badbaadada ee bukaanka ay ku leeyihiin waxay tahay in ay qaataan wacyigelinta caafimaad number one in ay ilaaliyaan isbitaalka hadday joogaan nadaafadda inay ilaaliyaan aysan dhihin qofaa nadaafadda lacag ku qaadato Ee, qofku waa bini aadam oo meesha nadiifinayo oo lacagta ku qaadanayo ma ahan marka inuu oo bukaanka maanta oo dhan oo kadaba shaqeeya ma ahan qolka haddii bukaanadan loo hagaajiyo waxaa la rabaa qolkaas inay ilaashadaan ayaga naftirkooda ee ka qayb qaataan nadaafadaas waxaa loo baahan yahay een, bulshada een, in ay maqlaan een, awaamiirta ay bixinayaan een, dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaad way mahadsan tahay doctor reso nimca cabduqaadir oo qayb ka ahayd martida barnaamijkeena gaarka ah ismaaciil abuukar iyo sidoo kale cabdixkeen maxamed nuur waxay ka mid yihiin waalidiinta ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka ah markaad ilmaha dhashay daryeel caafimaad raysatay maxaa khibrad ah oo aad la kulantay ciyaalka aan dhalay ma fahamtay een, waxaa la kulmay inaynu goob caafimaad aan geeyo oon isla markii ku tacaalo cunug aan indhaliyo kale aan daawooyin badan aan u raaday daawooyinkii badan aan u raaday een, isbitaalada een, hortan seem maahan dee dhakhaatiirtana isku hal maahan dhakhaatiirta simbir way kaliyihiin mid waxaa jirto oo si daacadnimo oo si lilaahi wax bilba kuu oofinaayo kuleyba een, aan hadda een, meelaan geeyey een, isbitaalaan geeyey isbitaalkii kuleyba cunug waxaan deegay iyadoo soo xanuunsan oon isla markaas ku ila markaan albaabka aan ka dhaqaajinayay oon xanuunkiisa zaa'id ugu darsanaayay adiga een, alxamdulilah waxaan isku jiray labo is- labo maalmood isku jiray maanta lama maanta saddexaad waxaan helay inaan isla markaas ku ila een, oo cunugii maasha allah oon oo intiisa aan dareemo waalid ahaan maxaa cabsi ama walaac kugu abuuray markaad ilmaha u geysay xarun caafimaad horta een, cunuga markaan koodii horo simbiro habraha way kaliyihiin waxay u jeceliyeen isla markaasoo kaliyaen adii meha jecesho oo ay aaminsan tahay oo dhakhaatiirta simbiro oo inay u geysid majaal waxay yiri jecleen inay tooda u soo bisid oo takhaatiir kale oo hore uun u daawaynay inay gacantay ka saaraan oo adayna sidoo kale oo ku diiday waxaa dheesaay maya camal ee ninkaasaan daawadiisa tayo leh ah fiican ikan waxay aaminsan yihiin midkii oo oo afar jeeb lahay toos oo walaankiis aan ka qaraawanayay oo si daacadnimo oo ciyaalkan usoo kobcinayna midda walaac ay u abuureen ah midaasoo keliya ah inaan oo tooda aan ku hor istaago oo anigtaya aan suubiyo maxaad ka baratay muhiimadda ah in caruurta la hubiyo dareel caafimaad oo badbaado leh walahi caruurtan semberow inaan u kontarooshid wax meeha ku jiro waaye haddii habeenkii oo kale waa laska jiifahay waayo inaan qofka hooyada naftirkeeda way daalantahay waa iska jiiftahay waxaa la rabaa oday ina soo nifdaado oo caruurtiisa oo meeshii islamarkaas oo keliya oo ka waxaysan ama sinyaria u taagnaado qanac meeshii ka galayso inaa hahaweysid oo cunuga sidii qaab khaldan haddas jiifo oo adii naftirkaa u saaxdid maxaa tala ahaan siinaysaa waalidiinta kale si caruurtooda ay u ilaaliyaan waxyeelada caafimaad walahi waalidiinta oo soomaaliya ku nool qool waxaan gaarsiinaa inay la gaarsiiyaan oo u baahnaay waxay isla markaasoo keliya caruurtooda labada oo isqabto hooy aabbo ika isla markaasoo keliya caruurta tarbiya u yeeli karaan waxaa la rabaaye sembir habarta markay daalan tahay oo kale inaan oo oday ay ku nasato oo habeenkii oo kale kontarool ay ku suubiso oo isla markaasoo keliya oday haddiis daalan yahayn habarta inay soo nifdaado oo caruurteeda inay sidaasoo kale kontarool ay ku suubiso iyo dugsi iyo wixii isla markaasoo keliya iyo gooba hadda bulacadda iyo ka socoto oo waxyaaba suujiinka ee maaragtay intaasna iidana waa qaabdar waaye marka ool waalidiinta waxaan ula talinaya marka ciyaalkooda inay si fiican ilgaar leh inay u lahaadaan aadan u faraxsanahay inaan aan ka qayb qaato barnaamijkan aada ku quruxda badan runtii waxaan khibrad ahaan ka baranaa ubadka marka aan geyno isbitaalada waxyaaba fara badan maxaa yeelay markii cunuga aada guriga kasoo wado isbitaalka aad keento waxaad la kulmaysaa dhakhtaraa la kulmaysaa waxaa la kulmaysaa dadyo kala duwan ama waxawaay kalkaaliyaal iyo waxaa la kulmaysaa isbitaalka sektarkiisa qeybaha kala duwan daawooyin badanaa arday wax loo soo qori karaa loo qorin karaa daawooyinkaas sida loo siinayo naftirkeeda waxawaaye khibrad waaye qaabka loo siinaya laba maalmaa la siinaa waxamaa loo siinayaa saddex marmaa maalintii la siinaa afar marmaa la siinaa waxyaabahaasaan ka faaidnaa su-aasha labaad waalid ahaan maxaa cabsi ama walaac kugu abuuray marka aad ilmahaada u geysay xarun caafimaad
runtii markii ubadka ay xanuunsadaan isbitaalada la geeyo waxyaabaha ugu horeeya waalidka u dareema waxawaaye ubadkaada cudur noocee laga sheegi karaa mise waxawaaye cudurada faafa miya ahaayo ma cudurada iska normaalka ah sida duumado kaleenta ma ahayo waxyaaba lamida macnaha waxyaaba walwalka geliya markii sheebaarka loo diro waxyaaba walwalka geliya waxyaabaasa kamid a su-aashan xigta maxaad ka baratay muhiimadda ah in caruurta loo hubiyo daryeel caafimaad oo badbaado leh
runtii waxaan ka bartay soomaalida waxay dhahdaa kahortaga waxay ka wanaagsan tahay daaweynta ka wanaagsan tahay oo runtii ubadkaada inaad isbitaal geyso oo aada daaweysato oo aada waxawaaye caafimaadkiisa la socoto oo cunto nafaqale aada siiso aada daryeesho aada xanaaneyso jermisada iyo waxawaaye wasaqda aada ka ilaaliso aada environment fiican aada dejiso aad ku daryeesho mar walibana xaalad waliba oo cunugaada marayo inaad la socoto waxyaabahaasan ka barana su-aasha ugu dambeysa maxaad tala ahaan siinaysaa waalidiinta kale si caruurtooda ay uga ilaaliyaan waxyeelada caafimaad darada keeni kara
bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan gaarsiin lahaa fariin ahaan in ubadka lala socdo si khaasatan waxaa maamooyinka inta badan la socdaan ubadka in cinjihii oo kalento meelaha cudurada oo faafa ay galaan oo kalento in waxawaaye mar waliba faydhorkiisa la ilaaliyo nadaafadiisa waxawaaye dharkii oo qaadana dhar nadiif inuu qaato in meelaha oo tagaya in la hubiyo markaana mikrofonka waxaan kusoo dhaweynayaa doctor liibaan siciid cabdi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada caruurta ditore kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah oo aan kaga hadlayno maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka oo sanad waliba maantaoo kale toddobiiy tobanka bisha sebtembar la xuso su-aasha ugu horeysa ditore aan ku weydiinan waxay tahay badbaadada bukaanka maxay ka dhigan tahay marka laga hadlayo dhallaanka iyo caruurta Een, marka laga hadlayo dhallaanka iyo caruurta badbaadada bukaankuba waxay ka dhigan tahay ka hortagga waxyeelada caafimaad ee sababi karta daryeelka caafimaad waxay sidoo kale ku lug leedahay sababo lagu yareynayo ama lagu ciribtirayo qaladaadka caafimaad ee dhaawacyada badbaadada bukaanka iyo caruurta iyo dhallaanka waxay ka duwan tahay way ka duwan tahay tan dadka waaweyn Ee, sababtoo ah caruurta iyo dadka waaweynka badanaa qodobo muhiimaha jiro oo mataqaanaa een, dhallaanka in mataqaanaa badanaa loo sameeyo Een, si- waxaa kamid oo kale qiyaasta daawada ugaarka ah een, een, dhallaanka ama caruurta in lagu siiyo miisaankoodoo kale iyo aaladaha ama qabka loo isticmaalo oo ku- qalabka ku habboon oo loo isticmaali karo in caabuqa la xiriira daryeelka caafimaadka oo kale sidoo kale iyo daryeelka socodka daryeel socodka ama gudaha isbitaalka oo kale in lala socdo caruurta iyo xogashada koritaanka in lala socdo sidoo kale koritaanka cunuga halista ugu badan ee dhallaanka iyo caruurta yaryar ku wajahaan marka la daryeelo waa maxay marka la daryeelayo dhallaanka iyo caruurta yaryarka waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah dhiqitaanka caruurta oo kale in la laga warqabo ilmaha in laga ilaalsho kale sidoo kale inay mataqaana ku dhacaan ama shilal oo kale inuu ku yimaado sumowga caruurta waxyaaba eh, su- eh, ah kamid a hurda ama mataqaanaa hurdada la-aanta ama inaysan xilli hore das xilli hore seexan oo kale in laga warqabo iyo in caruurta lagu sameeyo wax la yidhaha kormeer la-aan sidoo kale waxyaabaha kamid a een, gubashada iyo biyaha inay ku dhici biyoo kale inay ku dhacaan ama gubtaan oo kale waxaa kamid a waxyaabaha daryeel la-aanta keena caruurta yaryarka ah liqitaanka oo kale haddaa ku dhigto caruurta yaryarka waa een, waxyaabaha sida alaabta caruurta ku ciyaarto oo kale waa xariga leh waa iska laqaan cunto aan si wanaagsan loo karin oo kale way laqaayaan waa in laga warqaba waxyaabaha qaar sariirtii ku seexdaan oo kale inuu qalmin oo keeni karta inuu ilmuhu uu cunto ka dhac uu ku ceejismo oo kale ayadana waa waxyaabaha dhibka oo keenay kamid yihiin een, shilalka shilalka waxyaabaha ugu muhiimsana shilalku aaday u badan yihiin caruurta yararka ah gaar ahaan haddii laga so- markay soconayaan een, tan waxay ku dhici kartaa mar miisaskoo kale inay ka dhacaan in mataqaanaa sariiraha maxaa tusaale ahaan dhici kara haddii qalad caafimaad uu ku dhaco caruurta haddii uu dhaco qalad caafimaad ku dhaca een, caruurta in ilmaha iyo qoyska labadaba saameyn karto saameynta ilmaha haddaan ku hormaro saameynta ilmaha ilaa qodobo oo oo keeni karaa dhaawac jireed ama naafinimay keeni kartaa dhibaatooyin horumarinaan een, horumarineed ay keeni kartaa khatarta caruurtana iyo infectionkana sidoo kale way keeni kartaa dhibaato nafsiyaneedna way caruurta nafsiyanna way u keeni kartaa dhimashona waa keentaa tan kale waxaa jirto saameyn ay qoysku yeelanaya waxay ku keeni kartaa qoyskana een, culays dhaqaale waa ku keeni dhibaato nafsiyad iyo een, nafsiyaneed iyo waxay keeni iyo dareen intaba qoyska ku keeni culays daryeelkana waa ka imaanaya waa maxay doorka waalidiinta iyo bulshada ku jira ilaalinta badbaadada bukaanka waalidiinta iyo bulshaduba labada waxay door muhiima ka ciyaaraan ilaalinta iyo badbaadada bukaanka iyadoo si wada jira ula shaqeynayo bixiyaasha daryeelka caafimaadka si loo hubiyo in daryeelku uu wan- ugu wanaagsan ay helaan caruurtooda ayna sameeyaan mar kasta inay la shaqeeyaan dadka tallaaliska tallaalka wado iyo dadka maaragtay bulshada adeega caafimaad u qabanaya inay la shaqeeyaan marka sidaa darteed waxaa jiro qodobo muhiim oo doorka ay leeyihiin waalidiinta ay- oo caruurta ku leeyihiin inay u sameeyaan ka qaybgalka inay daryeelka caafimaadka inay ka qayb qaataan waalidiintu waa inay si fircoon uga qayb qaataan een, daryeelka caruurtooda gaar ahaan haddii ay yaryar yihiin waxay ka qayb qaataan karaan xaqiijinta iyo badbaadada iyagoo si fiican uga hubi- u hubinaya daawooyinka la siinayo waa mahadsan tahay doctor liibaan waa hagaag waa mahadsantihiin dhammaantiina guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal ah, barnaamijkeena gaarka ah oo aan kaga hadlaynay maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka oo sanad weliba la xuso toddobiyo tobanka bisha setembar sanadkan labada kun shan iyo labaatankana waxaa diradda lagu saarayay teknolojiyadda iyo tababarka caafimaadka loogu adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka technology and safety in patient care intaan markale kulmi doono barnaamijka mid limid ah waa anigoo abdaxsiis xasan mucalin oo idin leh nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka